bilowgii cutubka siddeedaad oo ilaah wuxuu xusuustay nuux iyo wixii noolaa iyo xoolihii doonidii kula jiray isagii oo dhan oo ilaah dabayl buu dhulka dul mariyey biyihiina way dhinmeen ilihii moolka iyo dariishadihii samaduna way owdmeen roobkii samadana waa la joojiyey biyihiina had iyo goorba dhulkay ka noqonayeen oo boqol iyo konton maalmood dabadood ayaa biyihii dhinmeen oo bishii toddobaad maalinteedii toddoba iyo tobnaad ayay doonidii ku fadhiisatay buuraha araarad biyihiina way sii dhinmayeen ilaa bisha tobnaad bishii tobnaad maalinteedii koowaad ayaa buuraha dushoodii la arkay waxaana dhacday in afartan maalmood dabadood nuux furay dariishadii doonidii uu sameeyey oo wuxuu dibadda u diray tuke hor iyo dib buuna u duulayey ilaa intay biyihii ka angegaan dhulka dushiisa dabadeedna wuxuu diray qooley si uu u ogaado bal in biyihii dhulka dushiisa ka yaraadeen iyo in kale laakiin qoolaydii meel ay cagta dhigto ayay weyday kolkaasay nuux xaggiisii ku soo noqotay iyo xaggii doonidii maxaa yeelay biyihii baa dhulka oo dhan dul joogay kolkaasuu gacanta dibadda u bixiyey oo soo qaaday iyadii oo soo geliyey doonadii kolkaasuu toddoba maalmood oo kala sugay markaasuu mar kale qoolaydii doonidii ka diray qoollaydiina waxay isagii ku soo noqotay fiidkii oo afkana waxay ku wadatay calaan saytuun oo qoyan kolkaasuu noox ogaaday in biyihii dhulka ka yaraadeen kolkaasuu toddoba maalmood oo kala sugay dabadeedna qoolaydii buu diray iyadiina mar dambe kumay soo noqon oo waxaana dhacday sannaddii lix boqol iyo koowaad bishii koowaad maalinteedii koowaad inay biyihii dhulka ka angegeen nuucna daboolkii buu doonidii ka qaaday wuuna fiiriyey oo bal eeg dhulka dushiisa way angegnayd oo bishii labaad maalinteedii toddoba ee toddobaatanaad ayaa dhulka engegay ilaahna nuux buu la hadlay isagoo leh doonida ka baxa adiga iyo naagtaada iyo wiilashaada iyo naagaha wiilashaada ee kula jiraba soo bixi wax kasta oo nool oo kula jooga inta jidh kale oo dhan kuwaas oo ah haadda iyo xoolaha iyo waxa dhulka gurguurta oo dhan si ay dhulka ugu bataan oo ay wax badan u dhalaan oo ay dhulka ugu tarmaan nuuxna wuu baxay isagii oo wiilashiisii iyo naagtiisii iyo naagihii wiilashiisa ee la jirayba dugaag kasta iyo wax kastoo gurguurta iyo haad kasta iyo wax alla waxay dhulka ku dhaqdhaqaaqa jinsigoodii ayay doonidii kala soo baxeen nuuxna meel alla bari wuu rabbiga u dhisay xayawaankii daahirka ahaa iyo haaddii daahirka ahaydba intuu wax ka qaaday ayuu allabaryo la gubo ku bixiyey meesha allabariga dusheeda rabbiguna wuxuu uriyey caraftii udgoonayd kolkaasuu rabbigu iska yidhi qalbigiisa mar dambe dadka aawadiis dhulka uma habaari doono maxaa yeelay malaha qalbiga dadku waa shartan iyo yaraantiisa mar dambena ma aan dili doono wax kasta oo nool sidii aan yeelay intuu dhulku jiro beer abuurid iyo beer goosasho iyo qabow iyo kulayl iyo gu' iyo jiilaal iyo habeen iyo maalin midnaba ma joogsan doono